بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد وهو باب يهي ذكر البيع بيع شيغديسة والشراء يئيبسغ in la sheego cala almimbari mimbarka dushii laga sheego fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa macnaha baabku wuxuu daliil u yahay in arrinkaas uu bannaan yahay baabku wuxuu ku saabsan yahay dikru lbayc washiraac cala almimbar fi lmasjid waa jaa-is waa arrin bannaan laakiin arrinta waa bannaan tahay uu leeyahay alimaamu albukhaari raximah ullah axaadiidan uu u keeni doono ma ahan inuu leeyahay masaajidka dhexdiisa in wax lagu kala iibsadaa bannaan ma aha laakiin in la sheega ma bannaan tahay ayadoo axkaamtii beeca laga hadlaayo in la tusaaleeyo in la yidhaahdo qof wax iibsanaayo laga sheekayo la yidhahdo qofkaas maalan sheegaas oo iibsaday kaana waa ka iibiyey waa bannaan tahay laakiin in lagu kala iibsado filmasjid ma bannaana lidalika muusan dhihin baabu lbayc washiraac cala almimbar fi lmasjid muusan dhihin maxaa yeele albeyc washiraac fi lmasjid waa muxaram laakiin muxuu ka hormariyey dikru lbayc yacni sheegidda sheegiddu waa jaa-is in laga khabro laga waramo albeyc washiraac fi lmasjid waa arrin bannaan xadaثana cali bni cabdillaah qaala xadaثana sufyaan cali bni cabdillaah waa almadini qaala xadaثana sufyaan سفyاn waa iبن عuyaynة عan yaحyى waa yaحyى iبن سعيid الأnصاrي عan عmرة بنت عبدالرحمن عan عائشhaةa رaضي الله عanهa qاaلaت waxay tidhi أتتhaa bariiraةu bariiro ayaa u timid تsألhaa ayadoo weydiisanaysa fيi kitaabatihaa kitaabadeeda fii kitaabatiha waxay ula jeedaa mukaatabadii ay ku jirtay bariira bariira addoon ay ahayd dadkii ay addoonta u ahayd ayay waxay la gashay heshiis mukaatabo ah heshiisay kala qorteen oo ay ku shardiyeen dhaqaale intaa la eg ama qiimo haddii intaa la eg ay keenaan sida xadiidku imaan doonto waa tisca tisca awaaq shan sagaal uuqiyadood haddii ay la timaado ay keento inay xor tahay marka bariira caaishay u timid ayadoo mukaatabadii ay samayso weydiisanaysa inay ku saacido fa qaalat caaisha waxay tidhi in shi'ti haddii aad doonto actaytu ahlaki ehelkaagu waa siinaya dadkaagii iyo dadka iska kaalahaa wixii ay dalbadeen ayaan siinayaa wayakuuna alwalaa'u lii walahana anaa iska leh walaha uu yeelanayo qofka sayidka u ah addoonka anaa yeelanaya maadaama aniga aan ku xoreeyoon kaa bixiyey wa qaaluu ahluhaa ehelkeedu waxay yidhaahdeen waa dadkii iska lahaa ayada ee heshiiska la gashay waxay yidhaahdeen in shi'ti acdaytihaa haddii aad doonto waxaad siinaysaa maa baqiya wixii haray wa qaala sufyaanu mara sufyaan marba wuxuu yidhi in shi'ti haddii aad doonto actaqtihaa waad xoraynaysaa wayakuunu alwalaa'u lanaa walahan annagaa iskale waxaa dhahaya dadkii ay ayada maaragta iska lahaa dadkii bariiro iska lahaa waxay leeyihiin caaishay haddaad doonto bariiro waad xoraynaysaa laakiin mar walba walaha annaga iskale kuuma ogolin falamaa jaaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam dakartuhu daalik arrinkaas ayaan u sheegay bay tiri fa qaala wuxuu yidhi ibtaaciihaa fa actiqiiha ibtaaciihaa iibsa buu yidhi bariira oo ka iibsa qolada ku shardisay lacagaha fa actiqiihaa xoray fa ina alwalaa'a maxaa yeele walaha wuxuu u sugnaaday liman actaqa qofkii wax xoreeya uma qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam cala almimbar kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam mimbarka ayuu ka dul istaagay wa qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi maratan fasacida rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu koray cala almimbari mimbarka fa qaala wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin qoolo xaaladahoodu waa maxay yashtariduuna shardinaya shuruudan shuruud laysa fii kitaab illaah kitaabka alla aan ku sugnayn man ishtarada qofkii shardiya shardan shardi laysa fii kitaab illaahi kitaabka alla aan ku jirin fa huwa baailun waa baail man ishtarada qofkii shardiya shardan laysa fii kitaab illaah falaysa lahu ousan iska lahayn yacni falaysa lahu asiga iskama lahan wain ishtarada haba shardiya mi'ata shardin boqol shardi hadduu doono boqol shardi ha shardiyo qofkaasi wuxuu leeyaha ma laha falaysa lahu wa fii riwaayatin fa huwa baail asiga iskama lahan iyo fa huwa baailun waa isku macno qaala caliyun cali wuxuu yidhahday qaala yaxyaa yaxya wuxuu yidhi wa cabdulwahaab can yaxya can camra qaala caliyun cali wuxuu yidhi qaala yaxya yaxyahan koowaad waa yaxya ibnu saciid alqaطaan wa cabdulwahaab labada waxay ka wariyeen can yaxya yaxyahan dambena waa yaxya ibnu saciid alansaari can camrata binti cabdiraxmaan wa qaala jacfar ibnu cawn can yaxya qaala samictu camra jacfar ibnu cawn yaxya uu ka warinaya waa alansaari qaala samictu camrata qaalat waxay tidhi samictu caaishata radia allahu canha rawaahu maalikun maalik ayaa wariyay buu yidhi can yaxya can camra anna bariira walam yadkur mana sheegin sacida almimbara mimbarka ayuu koray muusan sheegin calaa kullin riwaayat yaxya riwaayatu yaxya waxaa ku jirta annahu sacida almimbar in nebiga calayh salatu salaam uu mimbarka koray mimbarkana uu kala dul hadlay taana waxay tusinaysaa inuu nebigu sala allahu calay wasalam uu masjidka ku sugnaa alimaamu albukhaari raximahullah meesha xadiidka uu ka daliishanayo waxa waaye inuu nebigu koray sala allahu alay wasalam cala almimbar khudbadaana uu ka jeediyey khudbadaana waxaa ku jirtay in nebigu sala allahu calayh wasalam uu amray in caaisha radia allahu canha ay iibsato gabadhaa bariira walahana ay caaisha yeelanayso shardiga ay shardiyeen qoladii bariira iska lahayd oo ah in lagana iibiyo walahana ayagu ay yeeshaan waa shardi baatila waa shardi aan waafaqsanayn sharciga maxaa yeelay innama alwalaa'u liman actaq walaha sidiisa waxaa iska leh qofkii wax xoreeya iska leh ayagu wax miyay xoreeyeen markay iibsadeen waxba maysan xoreyn idan qofka xoreeyey waa qofkii dhaqaalaha bixiyey waana caaisha radia allahu canha walahana caaisha ayaa iska yeelanaysa xadiidkan hadda ka hor waxaan ku soo marnay fii cumdati alaxkaam waxaana ku jirtay riwaayadaha qaar in nebigu yidhi sala allahu alay wasalam ishtaritii aw laa tashtaridii ama u shardi ama ha u shardinin inama alwalaa'u liman actaq waxaynu culimmadu ku macneeyeen haddii loo shardiya haddaan loo shardinba shardigaasi mar walba waa baatil haddaad ku waafaqday haddaadan ku waafaqin shardigaasi mar u ansaxaya ma jirto maxaa yeelay kullu shardin laysa fii kitaab illaah fa huwa baatil wa in kaana mi'ata shard hadduu doono boqol shardi ha noqdo riwaayaddan wuxu yidhi waa in ishtarata mi'ata shard haddii boqol shardi ay ka bataan markaa ma ansaxayaahu saxiix miyuu noqonaya maya idan mi'atu shardin dikru lmi'a waxay yidhahdeen culammadu waa lilmubaalagati fi takhiir waa ku xeeldheeraansho badnaanshaha lagu xeeldheeraanayo wa ilaa sheegidda boqolka wax ictibaara ma lahan ama boqol ha noqdo ama laba boqol ama kun wuxuu doona ha noqdo shardi walba oo aan sharciga waafaqsanayn waa baatil cadadkiisu intuu doono ha gaaro baabu taqaadi walmulaasamati fi lmasjid wuxuu baabu yahay attaqaadi baabkii marka hadda aan soo marnay wuxuu ka hadlay in beeca iyo shiraaga lagu sheegi karo fi lmasjid maxaa yeele masjidka masaajidda waxaa lagu bartaa cilmiga cilmigana waxaa ka mid ah ama kutubta la baranaya waxaa ku jira kitaabu lbuyuuc mararka qaar beeci baa la tusaalaynayaa wax iibsiga ayaa la tusaalaynayaa waxaasoo dhan waa bannaantaha fi lmasjid laakiin in la abuuro ama la bilaabo markaa beec iyo shiraa fi lmasjid ma bannaano waxaa kala duwan marka beec iyo shiraa in la sheego oo min baab alikhbaar loo sheego ayadoo laga warramayo iyo beec iyo shiraa in la sheego min baab alinshaa ayadoo ah oo markaa la bilaabayo sheegiddaas yacni waa markaas lagu dhaqmaayo oo qofkaana aad leeda wax iga iibso ama wax iga gado masaajidka dhexdii ma bannaana qofkii beec iyo shiraa la yimaada fi lmasjid wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam uu amray in la habaaro oo la yidhahdo laa arbax allahu tijaaratak beecaaga ribxi iyo faa'iido ilaahay kaama siiyo ilaahay kaagama dhiga mid aad ku ribixdo ka faa'iido waa laga habaarayaa ma bannaana marka masaajidka dhexdiisa in beec iyo shiraa looga hadlo oo wax ganacsiya masaajidka dhexdiisa la keeno maxaa yeele masaajidda waxaa loo dhisay waa lilcibaada looma dhisin adduunya in lagu kala iibsado baabu taqaadii wuxuu baabu yahay altaqaadii wاlmulaasamati fi اlmasjid altaqaadii bimacnaa in la kala qaato oo la kala guto deymaha iyo wاlmulaasamati in laislaasimo oo qofkii deyn qof kale ku lahaa uu ku qabsado qofkii uu ku lahaa fi lmasjidi masaajidka dhexdeed qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed almusnadi aljucfi qaala xadaanaa cuثmaan bnu cumar bnu faris البصري قال أخبرنا يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا أنه كعب رضي الله عنه تقاضى ابن أبي حدرد ابن أبي حدرد أيوع كجدنا دينا دين كان له عليه أكلها في المسجد مساجد الحديث deynteeda isii buu yidhi masaajigu kula dhex dhegay fairtafacat aswaatuhumaa codadkooda ayaa kor u qaadmay xataa samicahaa rasuuluullah sala allahu calayhi wasalam ilaa nebigu sala allahu alay slam uu maqlo wa huwa fii beytihi asagoo gurigiisa ku jira fakharaja ilayhimaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u soo baxay xataa kashafa sijfa xujratihi ilaa nebigu sala allahu calayhi wasalama uu fayday sijfa xujratihi daaha qolkiisa ama guriga uu ku jira daahiisa ilaa uu fayday fanaadaa nebigu waa dhawaaqa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa kacab qaala kacab wuxuu yidhi labayka yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay oo ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba qaala wuxuu yidhi dac min daynika haada dac ka dhig oo ka cafi min daynika dayntaada xaggeeda haadaa arrinkaa ka cafi wa awmaa ilayhi wuxuuna u ishaaray ay shatr kalabar u ishaaray ninkan deynta aad ku leedahay kalabar ka dhaaf buu yidhi qaala wuxuu yidhi kacab laqad facaltu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo waan sameeyey kalabaraan u cafiyey qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam qum istaag faqdi oo u gud yuu qum ku leeyahay nebigu sal alla alay slam kii deynta lagu lahaa ibnu abi xadrad ayuu ku yidhi istaag oo deynta intii hartay barkii haray bar waa lagu cafiye eh barkii dhinnaa iska gud oo iska bixi deynta baabkan markaa iyo xadiidka uu ku hoos sheegay alimaamu albukhaari raximahullah waxay deliil u tahay in deen looga hadli karo fi lmasjid masaajidka dhexdii idan beeca iyo deyntu markaa waa kala duwan yihiin qof wuxuu qof kale ku lahaa inuu yidhaahdo wixii aan kugu lahaa isii fi lmasjid way bannaan tahay inay bannaan tahay waxaa tusinaya nebigu sala allahu calayhi wasalam kuma qabsan mana ku inkirin kacab ibni maalik inuu deen ku weydiistay masjidka dhexdiisa ninka uu deynta ku lahaa bal nabiga calayi slat slam waa dhexdhexaadiye wuxuuna ka codsaday kacab bni maalik inuu kalabar u cafiyo wixii uu ku lahaa kacabna radia allahu canhu waa yeelay shafaacadii nebiga sala allahu calayhi wasalam taa marka waxay tusinaysaa in deymaha lagu kala guto ama laysku weydiisto fi lmasjid inay tahay arrin bannaan baabu kansi lmasjidi waltiqaati alkhiraqi walqada waalciidaan wuxuu baabu yahay kansi lmasjidi masaajidka in la xaaqo waltiqaadi alkhiraq iyo maryaha go-go-an ee calalada ah in masaajidka laga qaado walqadaa iyo waxyaabaha qashinka iyo walciidaani qoryaha qoryaha jajabka ee masaajidka yaalla maryaha go-go-an ee masaajidka yaalla waxyaabahaasoo dhan in masaajidka laga nadiifiyo masaajidkana la nadiifiyo ayuu baabu yahay xadaثna سlayman بن xrb qala xadaثna xamaad بn زayd عan haabit عan abi raafic عan abi hurayraةa radي الlaه عanه ana rajula أswada nin madow aw imraأaة sawdaa ama haweenay madow kaana wuxuu ahaa ninku yaqumu اlmasjida mid masaajidka xaaqa famaata waa dhinta fasأla الnabiyu salى الlahu عalayh wasalam canhu nabiga calayh الsalaaةu wasalaam shanigiisii arrinkiisa ayuu weydiiyey faqaaluu waxay yidhahdeen maata rasuulka ilaahayo waa dhintay ninkaasi qaala wuxuu yidhi afalaa kuntum aadantumuunii bih maxaad iisoo ogeysii weyseen dulluunii calaa qabrihi qabrigiisa itusiya ow qaala wuxuu yidhahda qabraha ow qaala ama wuxuu yidhahda qabriha yacni qabrigeeda itusiya fa ataa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimaaday qabrahu qabrigiisa ayuu yimid fa sallaa calayhi waa ku tukaday nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkan wuxuu daliilu yahay fadliga ay leedahay in masaajidda la xaaqo lana daneeyo nadaafadda masaajidda iyo qofkii arrinkaa u istaaga oo ixtisaaba u ixtisaabsada fadliga uu leeyahay maxaa yeele ninkan ama gabadhaan lagu sheegay xadiidka waa shakun min araawo ma niman buu ahaa mase gabaday ahayd wuxuu hagaajin jiray ama ay hagaajin jirtay masaajidka masaajidka nebiga nadiifin jirtay calayhi salaatu wasalaam riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay shaki la'aan ayadoon shaki lahayn inay ahayd qof dumar ah waxa masjidka nebiga hagaajin jiray calayhi salaatu wasalaam kaanat taqumu lmasjid masaajidkay xaaqi jirta waxay ihtimaamin jirtay nadaafadda masjidka way dhimatay saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam way fududaysteen way sahladeen arrinkeeda waxayna is yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha ku dhibina inaad soo kicisaan ama aada u yeertaan ee adinku aasa ayagaa aaseen radia allaahu canhum rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadhan agtiisa kuma yarayn sida saxaabadu u sahlanae u sahladeen yacnii ay u fududaysteenna cinda nebiy sala allahu alay slam uma fududayn maxaa yeele shaqo muhiim ah iyo cibaado jaliil ay ku jirta sidaa darteed waa weydiiye wuxuu yidhahda aawo gabadhii masaajidka nadiifo jirta waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay way dhimatay arrintaasi nebiga alayh salatu slam waa ka xumaaday inay ka qariyeen ama aysan u sheegin wuxuu ku yidhi afalaa kuntum aadantumuunii bih maxaad ii ogeysii weyseen maxaa dhacay oo la ii soo ogeysii waayey dulluunii calaa qabri qabrigiisa ha lay tusiyo buu yidhi wa fii riwaayatin calaa qabriha qabrigeeda ha lay tusiyo gabadha qabrigeeda itusiya aada aasteen anoon ogeyn qabrigeedii geeyey nebiga calayh salaatu wasalaam markaasuu ku tukaday salaatu ljanaaza markay dhimato kadib taa waxay tusinaysaa marka sida nebiga alayh salatu slam uu u ihtimaaminayo o u danaynayo gabadhaa shanigeeda alxaafid ibn xajar raximah اllah wuxuu yidhahda wa fi lxadiidi fadlu tandiifi اlmasjid xadiidka waxaa ku jira fadliga ay leedahay nadiifinta masaajidka wa fi lxadiidi fadlu tandiifi اlmasjid wاsu'aalu can اlkhaadimi wالصadiiq iyo in la weydiiyo can ilkhaadimi khaadimka qofka adeegaha ah ee shaqaynaya in xaalkiisa la weydiiyo wasadiiqi iyo saaxiibka idaa qaaba haddii uu maqnaado saaxiibkii haddii la waayo ama qofkii khaadimka aha ee adeegaya shaqaynaya la waayo in xaalkiisa iyo arrinkiisa la weydiiyo ayaa xadiidka laga qaadanaya waa ka nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam weydiintaasi waxay tusinaysaa marka ihtimaam iyo danayn wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku jirta buu yidhi almukaafa'atu biاdducaa in la ysku abaalmariyo duco ducada la ysku abaalmariyey xaggee xadiidka uga jirtaa salaatu ljanaaza waa ducaa nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhaasi maadaama camal aad u qiimo badan ay haysay wuxuu ku abaalmariyey inuu qabrigeedii aado calayhi salaatu wasalaam uusan uga kaaftoomin janaasadii iyo salaaddii ay ku tukadeen saxaabadii intii kale bal rasuulka calayhi salatu wasalaam qabrigeeda halay geeya buu yidhi dulluunii calaa qabriha markaasuu qabrigii ku tukaday waa almukaafa'a biاdducaa watargiibu iyo in laysku booriyo fii shuhuudi janaa'izi ahli اlkhayr ahlulkhayrka dadka ahlulkhayrka ah janaa'iskooda in la xaadiro in laysku booriyo dadka wanaagsan ee ahlulkhayrka ah in janaasadooda laga qayb galo in laysku booriya xadiidka laga qaadanaya maxaa yeele gabadhan waxay ka mid tahay min ahli اlkhayr markay saxaabada nebiga ay u sheegi waayeen calayhi salaatu wasalaamna waa ku canaanta arrinka taa marka waxaa laga qaadanayaa dadka ahlulkhayrkaa janaazadooda in laga qayb galo in lagu dadaalo maadaama ay yihiin dad wanaagsan mudanna in loo duceeyo in lagu dadaalo sida loogu ducayn lahaa oo janaa'iskooda looga qaybgeli lahaa wanadbu salaati cala almayiti alxaadiri cinda qabrihi waxaa kaloo xadiidka ku jira buu yidhi nadbu salaa salaaddu inay tahay mustaxab cala almayiti meydka lagu tukanayo maydkii alxaadiri xaadirka ahaa macnaa mid maqan maaha in lagu tukado cinda qabrihi qabrigiisa agtii liman lam yusalli calayhi qofkii aan ku tukan maahan qof hore ugu soo tukaday haddaad hore ugu tukatay inaad tidhahda mar labaad aan qabrigiisa kusoo tukanayaa sax maaha laakiin qofkaan ka qaybgelin oo salaatuljanaaza ay dhaafto inuu qofkii dhintay qabrigiisa tago ou ku tukadayo waa sunna waliclaamu bilmowt iyo in la is ogeysiiyo geerida xadiidka waxyaabaha laga qaadanayo waxaa ka mid in geerida la is-ogeysiiyo waxaa laga qaadanayaa qowlu nabiy calayhi salaatu wasalaam afalaa kuntum aadantumuunii bih maxaad iisoo ogeysiin weyseen waxaa laga qaadanaya marka in la iclaamiyo oo la ogeysiiyo janaasada iyo meydka qofkii dhintay in dadka la ogeysiiyo si ay uga qayb galaan janaasada qofkuna hadduu dhinto wuxuu aad iyo aad ugu baahan yahay dadka walaalihii ee muslimiinta ducadooda aad ugu baahan yahay sidaa darteed ahlulmeyit iyo dadka qofkaa dhintay qaraabada la'ah waxa ugu muhiimsan ay meydkaasi ku gacan siiyaan oy ugu gargaaraan waxa waye inay janaasada u badiyaan ay ku dadaalaan meel janaaso badan inay kula tukadaan salaada dadka meeshaa ku tukanayana ay yihiin dad ay ka aaminsan yihiin khayr iyo salaax iyo wanaag mar walba inay la raadiyaan meesha ugu wanaagsan oo dadka ugu wanaagsan ay joogaan ama khayr badan loo rajaynaayo uguna badan maxaa yeele kullamaa dadka janaasada ku tukanaya ay bataan oo dadka muslimiinta ah ay ku tukanaya tiradoodu ay badato waxaa badnaanaya ducada meydka loo ducaynayo taasina waxay u dhowdaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ajiibayo ducadaas qofka meyidka ducada muslimiinta haddii loo ajiibana waa badbaadaya maxaa yeele ducada waxyaabaha loogu ducaynayo waxaa ka mid ah in ilaahay cadaabulqabri ka magangeliyo waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala naar uu ka badbaadiyo qofkii laga badbaadiyo cadaabulqabri iyo cadaabunnaar adduunya waxay kala maqan tahay waa daal iyo tacab adduunyadu wax dhiba uga soo tegay mooyaane khayr ugama soo tegin waxaana marka u khayr badanba qofka fii qabrihi inuu ku sugnaado geeridaa waxay uga khayr badan tahay nolosha waa hadduu badbaadaayo fii qabrihi iyo haddii uu badbaadayo yowma alqiyaama haddii la ogaan lahaa ama qofku uu ogaan lahaa inuu badbaadaayo fi lqabri aakhirana uu badbaadayo wuxuu jeclaysan lahaaba adduunka in laga oofsado adduunka ka tago maxaa yeele adduunyada tacab iyo dhibaato iyo aafaad kala duwan ayaa la xidhiira nolosha adduunya laakiin kalsooni aan waxaan lagu qabin maxaa kaa horeeya qof walba wuxuu ka cabsanayaa maxaa kaa horreeya ilaa hadday kalsooni jiri lahayd qof walboo mu'mina wuxuu jeclaysan lahaa khayr iyo wanaagga iyo barwaaqada uga horreeya qabriga iyo aakhiro inuu helo haddiiba khayr uga horreeyo marka ducada loo ducaynayo qofka meyidka ah waa wax weyn saa darteed waa in loo badiyay janaasada janaasada in loo badiya maxaa keeni kara in la iclaamiyo way oo aan la qarin qofka geeridiisa oo afarta meeshaa joogta inta ku tukata aysan iskaga tegin waliclaamu bilmowt waxyaabaha cajiib kaloo hadda jira waxaa ka mid a dadka qaar waxay aad u dadejiyaan qofku markuu dhinto waxayna leeyihin howlaa nagu xidhiira adduunyadii loo socdaa howlaa nagu xidhiira waxyaaba badanaa maaragta naga kala daadsan waa dhintay allahu naxariista halayska aaso afarteenna aan ku tukanno dad lama raadi karna hadda kadib waqtigaa naga dhacaya adduunaa loo ordayaa qofkii meyidka ahna waxaa loo dadejinayaa qabri ayadoo la awoodi karo in dad badan oo muslimiina oo saalixiina oo ku tukado u duceeya la heli karo lagana yaabo ducadooda in ilaahay u ajiibo subxaana wa tacaala oo laga yaabo ciqaab iyo cadaab ou la kulmi lahaa in loogu loogu cafiyo loogu dhaafo biducaa'i almu'miniin dadka mu'miniinta ducadooda in ilaahay ugu dhaafo marka wax la fududaysta wax la sahlada maaha in la iclaamiyo meydka nebiga alay slat slam waa iclaamiyey marka uu dhintay annajaashi radia allahu can rasuulka alayh salaatu wasalaam salaad saxaabadii ogeysiiyey wuxuuna amray inay soo baxaan oo lagu tukado salaatu ljanaaza waa salaatu lghaa'ib in lagu tukado cala najaashi radia allahu canhu marka aliclaam bilmowt waa mashruuc waa arrin muhiimoo loo baahanya in meydka la ogeysiiyo hadduu qofka uu dhinto geeridiisa dadka la ogeysiiyo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin